waxa weeye baarlamaanka laftiisa doorashada qabtay ee guddoonka aada hadda sheegtay uu ka yimid baarlamaanka la ysku haysta waayo oo dhan walba eedu uga socoto in la eetira waa la rabaa oo tilmaamaha lagu tilmaamayo iyo talooyinka laga geysanayo la tixgeliyo waa la rabaa waxa kaleetoo la rabaa ee baarlamaanka laftiisa dadka galmudug u heeloon inay hormariyaan oo murashaxiinta ah oo ayaku doonaya badbaadada galmudug in laga tixgeliyo dhisidda galmudug oo ay noqoto meel ay u sinan yihiin dadkii saamileyda siyaasadeed ka ahaa galmudug annaka inta aan u tanaasulnay bulshada daraaddeed oo dowladdu waxay waday aan u hoggaansano aan idhi balwada waa tiro badantao waa kuu tirin karnaa laakiin hal tanaasul oo dowladdu samaysay oo maamulkii soo dhaweeye ka jiray galmudug hal hal shay uga tanaasulsho dowladdu ma jiraan annaka waxaan ugu daran xildhibaanada lafteeda ayaa waxaa lagu soo xulo dowladdu kusoo xushay qof ahlu sunna wal-jamaaca xiriir la leh naga ilaaliya dadka aan xiriirka nala lahaynina waa shabaab waa la ogyahay dowladda federaalka soomaaliya ka yeeli mayno mana laga aqbalahayo bulshada galmudug ka aqbali mayso cid xiriir lale shabaab ama shabaabba lagu tuhmahayo inay deegaankan madax ka noqoto marna laga yeeli maayo waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha aan ku daba joogna ayay ka mid yihiin war dhowr meelood yaan wax lagu karine isku meel wax dahirsan oo dadku ka wada qayb galan ha lagu kariyo ayaan leenahay dowladdiina annakii ahlu sunnahay ayay inta nagala cararta ayay waxay ula sii cararaysaa waxay rabtaa galmudug inay ka dhigto xaafad kamida magaalada muqdisho ee xaas iyo annaku inaan iskhilaafna dowladdaa ka shaqayday welina hadda waa ka shaqaynaysaa dowladdaa ka shaqaysay ayadaana waxay uga shaqaynaysana waxa weeye waxay iyadu keligeed la tahay inay meesha ka dhisto ayadii ayayna hidideeladeedii weli ku jirtaa oo waa arkaysaa dadkii xatan iska dhaaf xaas iyo annaka iyo waxaasoo dhan kasoo gudub saamileydii siyaasadeedoo dibad iyo dalkaba isaga timid ee u timid galmudug inay wax ka badbaadiyaan maanta meesha ay ka marahayaan waad arkaysaa hal musharax oo keligiisaha dowladdu wadataa asagaasay yacni bushgaraynaysaa